أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano oo ka dhacay xadbeynaadka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya munaasabad lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ardayda madrasada saylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bokool oo sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasaan maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada afgooye oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose ayaa lagu dilay maxamed deeq ibraahim cabdi oo loo garan og yahay bakeylo oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose dhanka wilaayada jubbada hoosena ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaje ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah halkan lagu dhaawacay saddex askari oo murtadiin ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay xadbeynaadka u dhexeeya suudaan iyo etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya xuduudka u dhexeeya itoobiya iyo suudaan ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dhex mareen maleeshiyaadka faano ee fallaagada ah iyo milatariga itoobiya warbaahinta taageerta jabhadda mucaaradka hubaysan ee amxaarada waxa ay sheegtay in in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida itoobiya lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay xuduudka u dhexeeya wadamada suudaan iyo itoobiya faano waxa ay sheegtay in dagaaladan ay ka dhaceen tuulooyin dhowr ah oo ku tirsan xadka dagaaladu ka socdaan maleeshiyaadka fallaagada ah ayaa lasoo wariyey inay isku fidiyeen gacantana ku dhigeen deegaanada ku dhow xadka uu gobolka amxaarada la wadaago suudaan ilowareedyadu waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka jabhadda kacdoonka milatari ku jirta ee amxaarada ay sidoo kale milatariga abi axmed ka eriyeen wadada xidhiidhisa magaalooyinka meetamah iyo gondar ee gobolkaasi warku wuxuu intaa ku darayaa in maleeshiyaadka faano ee dagaalka kula jira xukuumadda abiy axmed ay la wareegeen gacan ku-haynta macbarka muhiimka ah ee alqalabad ee dhaca xuduudka u dhexeeya suudaan iyo itoobiya sheegashada kooxda faano ee dilka in ka badan boqol askarioo ka tirsan milatariga abiy axmed ayaa kusoo beegmaysa xilli suudaan ay shaacisay inay xirtay xuduudka ay la wadaagto itoobiya gaar ahaan aagga magaalo xuduudeedka alqalabaad waxay sidoo kale tani kusoo beegmaysay xilli ay jirto cabsi xoogan oo ay qabaan madaxda dowladda xabashida itoobiya taasi oo ah in maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee amxaarada ay qabsadaan caasimadda waddanka waxayna taasi keentay in jenaraalka ugu sareeya ciidanka abiy axmed uu amar ku bixiyo in guutooyinka gaadiidka gaashaman loo soo daabulo dhanka adis ababa si ay mucaaradka hubaysan uga difaacaan magaalada caasimadda ah ee adis ababa munaasabad lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen cusmaan axmed duubo ayaa inoo faahfaahinayaa waa dufcadii labaad ee loo dhigo xaflad qalinjibin ah kuwaasoo bartay sidoo kalena xifdiyey qur-aanka kariimka mu-asasada alxigma xarunteeda magaalada jilib ayaa qabatay xaflad lagu sagootinayey tobannaan arday ah oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho munaasabada oo ka dhacday xarunta mu'asasada ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe culimo salaadiin waalidiin maamulka macalimiinta iyo ardayda mu'asasada ugu horeyn maamulaha alxigma ayaa ka waramay waxyaabaha lagu barto xaruntooda waxbarasho alxigma waa mu'asaso bixisa adeegyada waxbarasho iyo kuwa xirfadaha ee dadka waaweyn iyo caruurtaba adeegyada waxbarashada ee mu'asasada bixisa waxaa ka mid ah in ubadka la baro qur-aanka kariimka mu'asasada dufcadii koowaad waxay qaranjibisay rabiul awal kun afar boqol afartan iyo afar hijiri dufcadii labaad waa midda aan maanta isugu nimid waana arday tiradoodu ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen mu'asasada نحمده الله الذي منحنا بنعمة ختم القرآن فلقد جئنا إلى هذه المؤسسة ونحن لا نعرف شيئا عن القراءة والكتابة ويومها نحن قد حفظنا القرآن بتجويد وتصحيح بعد أن تلقيناه من أفواه العارفين المتقنين sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii kasoo qayb gashay xafladda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad ku saabsaneed fadliga qur-aanka kariimka dee ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala macalimiinteenna u doortay inay xambaaraan kitaabkan ilmaha ay ku wareejiyaan oo ay xafdisiyaan oo baraan qofka noocaasana insha allahu tacaala ajarkiisu waa weyn yahay waa ka nebigu dhahayay sala allahu calayhi wasalam man qara'a alqur'aana falahu bikulli xarfin xasana waxaa dardaaranah oo aan macalimiinta usoo jeedin lahaa qur-aanka markaynu ilmaha barayno inuusan noqon meel un sida geel la dheelmahayo oo kale handadaad iyo dil iyo bug iyo bac in ilmaha wax lagu baro arrinkaas inaan ka waamtoono oo la yidhaahdo ilmaha soo aruursada oo shiila idinku garaaci laha ardada marka qur-aanka ay baranayaanba qiraa'ada macaan oo tartiilka oo dhib yar in lagu baro qur-aanka qalbigii meesh meel khushuuc iyo sakiino iyo xasilooni ay ka jirto oo naxariista kusoo degaysa meeshu inay ahaato sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xafladda qalinjibinta ka hadlay mu'asasada saad dareemaysaan waa mu'asaso weyn ee xarumo fara badanna wilaayaadka ku leh ee horena xaflado badan oo arday badan ay kaga qalin jibiyeen ayaa ayaa hore loo soo bandhigay ee hore waxay u soo saareen dufcooyin fara badan qayb lagu baranayay cunto karinta ayay soo saareen waxay soo saareen qayb harqaanka iyo sida dharka loo toola lagu baranayay ayay hore u soo saareen waxay hore u soo saareen qaybo kale oo fara badan kuwo lagu barta iclaansaarka ayay hore u soo saareen kuwo lagu barta luuqadda carabiga ayay soo saareen Eh, waxay soo saareen qayb kombyuutarka lagu barta iyo qayba caafimaadka lagu barta dad fara badanna way ka aflaxeen oo qaar badan oo kamid ahna maanta shaqooyinka ay barteen ummadda ugu adeegayaan laakiin waxaan idin leeyahay waalidku ardaygu inuu aflaxa waxaa kaalin ka qaadanaysa mansilada aada macallinka dhigta kama marnayn waalidiinta oo dhankooda si weyn u soo dhoweeyey heerka waxbarasho ee ubadkooda iyo adeegyada waxbarasho ee ay bixiso mu'asasada alxigma marka horeysa mahad oo dhan allay u sugnaata ilaahay baan umahadinaynaa in badan in badan ilaahay baan umahadinaynaa nimcadan iyo barwaaqadan cimrigeenna soo gaarsiiyey iyo qur-aanka maanta sidaan loo weyneynaayo ilaahayna soo gaarsiiyey ilaahay adaa ku mahadsan adaa ku mahadsan adaa ku mahadsan alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan kaloo mahad u celinayaa xarakatu shabaab mujaahidiin macalimiinta sidaas oo kale waan u mahad celinayaa sababtoo ah waxaa muxuu ahaa inoo soo bandhigeen maanta waa arkaysaan midhaha ay soo saareen macallimiinta oo ilmihii waxbarashadii maaragtay sii wadno waa qalin jabiyeen bes waa noo dhammaatay ma aha hadda unbaa qalinka kow haddaa la rabaa cilmigii iyo aqoontii inay maaragtay muxuu ahaa ay sii dabaashaan inay difaacdaan mu'asasada alxigma oo ah xarun waxbarasho ayaa bixiso adeegyo kale oo waxbarasho oo ay ka mid yihiin xirfadaha gacanta caafimaadka iyo kuwa kale ardayda madrasada zaylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo ahay walaalkeen cabdiqani maxamed ah waxa uu ahaa bandhig cajiib ah oo ay sameeyeen ardayda wax ka barata madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool taas oo qayb ka ah madaarista waxbarasho ee hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta madarasada oo ay wax ka bartaan in ka badan laba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa dhowaan sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarasho munaasabadii bandhiga oo ka dhacday gudaha madarasada waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha madarasada isagoona ka warbixiyey mawaada ka baxa madarasada iyo ardayda wax ka baranayso magaagay maxamed xasan saalax maamulaha dugsiga hoose dhexe sheekh cabdiraxmaan zaylici tirada oo fasuuliye siyeed fasal tirada ardada kadaasa lama boqol afartun iyo lama arday boqol iyo afartan iyo sagaal gabdha sagaalo iyo sedena wiilal fasaladiion may ku koob yihiinaha siyeed fasal mawaadila ka qaadadaw mayba ku mid ahaa fiqhi towxiid xadiis carabi riyaadiyaad ama xisaab culumu ijtimaaci ama juqraafi saynis maadada ingiriiska maadada soomaaliga intaas oo mawaad eh iyo madrasada kabahaas intaasi kadib ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه المسلم الحديث الرابع أن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المادة المادة الخط النسخة الخط النسخة الموضوع الموضوع الهاء الهاء أبها مصيف هام أبها مصيف هام يقصده يقصده ويحبه كثير من الناس ويحبه كثير من الناس وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان madarasada sheekh cabdiraxmaan azaylici oo tobanaan sano ka furan magaalada tiyeglow ayaa haatan laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah oo ku salaysan manhajka islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana u istaagtay in la tayeeyo manaahijta waxbarasho ee iskuulaadka wilaayaadka islaamiga iyadoona meesha laga saaray manaahijtii hay-adaha gaalada ah ee lagu marin habaabanayay jiilka mustaqbalka mahadsaned cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh